bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaad toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose barnaamijka toddobaadkan waxaan diradda ku saari doonnaa saamaynta dhaqaalayarada gobolka ka jirtaay ee ay bulshada ku yeelatay magaalada kismaayo iyo sida danyartae u saamaysay dhaqaale xumadaasi iyo sidoo kale oo weliba sababay in dhaqaalihii gobolka uu hoos u dhaco ganacsigii uu istaago waxyaabaha ugu muhiimsan ee diradda aan saari doona waxaa ka mid a ma dowladda ayaa sabab u ah dhaqaale xumada ka jirta gobolka mise ganacsatada ayaa sabab u ah yaase looga baahan yahay in ay wax ka qabtaan dhaqaalaha gobolka sidee ayayse u saamaysay bulshada ku nool gobolladan jubbaland dhammaan qodobadaas ayaan falanqayn doonaa barnaamijka intuu socdo waxaa igala qaybgalaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland aadan xirsi colijoog iyo sidoo kale maxamed aamiin maxamuud oo ka mid a bulshada rayidka ee magaalada kismaayo sidoo kale barnaamijka waxaa kala qaybgalaya diinle maxamed sheekh nuur oo ka mid a rugta ganacsiga iyo warshadaha islamarkaana ka mid a ama qayb ka ah ganacsatada waaweyn ee magaalada kismaayo dhammaan arrimahaas ayaan marka hore barnaamij ku falanqeyn doonaa kusoo dhawaada barnaamijka dhammaantiin
maasha allah ku dhowna aadan kismaayo waayahay waxaan ku hormarayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland aadan xirsi colojoog wasiir soo dhowow arrimahan ka taagan gobolka ama guud ahaan deegaanada jubbaland ee dhaqaalihii gobolka hoos u dhacay wasaaraddu maxay kala socotaa bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay walaal aadan kismaayo adiga iyo baahda v o a iyo dhegeystayaasha v o a waxaan kaloo mahad celinayaa asxaabta kasoo qayb gashay dad wadaagga aadana wasaaradda ganacsiga jubbaland iyo guud ahaan dowladda jubbaland way la socdaan arrimaha dhaqaalaha hoos u dhaca jira iyo waxyaabaha ka jira stateka sababtuna waxay tahay baan isleenahay waxaa weeye saad og tahayba soomaaliya waxaa ku dhufatay daadad iyo musiibada ilino taasay ka timid baan isleenahay hoos u dhaca maxaa yeeley waxaa baaba-ay dhammaan dalagyadii saad og tahayna jubbaland waxay ku tiirsan tahay xoolaha iyo beeraha iyo markaa iyo kalluunka marka biyihii daadadkii iyo fatahaadihii dhacay waxay saameeyeen dalagii waxay saameeyeen xoolihii waxay saameeyeen isu socodkii aada og tahay jubbaland in ay tahay meelaha ugu musiibada badan ee ka soo gaartay dhibaatada waxaan isleenahay marka waxa keenay haddayba jiraan iyadoon ognahay inay jiraan waxaa weeye duufaanadii dhacay hadda marka dowladdu waxay ka shaqeynaysaa sidii dadka usoo kaban lahaayeen sidii maaragta loo saaciidi lahaa dadkii waxaan ka shaqeynaynaa in deegaamadoodii loogu celiyo in maaragta laga saacido wax soo saarkoodii beeraha in maaragta laga saacido xoolodhaqasha xoolodhaqashadii in kalluumaysigii dib loogu celiyo dadaalka dowladdu marka way wadaa laakiin dhibaatadii dhacday unbay sabab u tahay haddii uu jiro hoos u dhac dhaqaale intaas aniga aan kusoo koobi lahaa waayahay aad baad umahadsan tahay waxaan siinayaa markan ganacsatada aadaya dhankooda diinle maxamed sheekh nuur waxaad ka mid tahay ganacsatada magaalada kismaayo islamar ahaantaana dadka sida weyn farta loogu fiiqaya ayaad ka mid tihiin dhaqaale xumadan gobolka jirta war ma ka haysaan bismillaah aadan maxamed salaad waa ku mahadsanta b o a booqashadaada aad na soo booqatay dood wadaagga wasiirka iyo bulshada rayadka iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha jubbaland marka duruufo jira awgood sababaha dhacay covid nneteen-kii oo kale sida aliin oo kale marka duruufaha jira awgood sababtu tahay waxaa keenay daadadkii dhacay oo aliina marka isku socodkii in oo hakad soo galo marka jadadihii xermaan kaabayaashii buundooyinkii wixii oo dhanba jarmaan maadaama dekeda kismaayo cirifka ugu xageeya magaalada kismaayo ay ku taalo ganacsatadii exporti importi waaye dhaqaalihii gudaha ka soo bixi jiray oo sababto tahay bulshada qeybaheeda kala duwan ay ku tiirsaneed sida beerahoo kale sida xoolahoo kale marka waxyaabahaasoo dhanba waxaa isku dhammaystiray roobabkii dhacay oo aliina ganacsiyadii kale oo dekeda ka soo degana oo dibadda nooga yimidna meelihii ay u dhoofi jireen oo caqabada ka yimid jidadihii xermeen ganacsigii oo iska yaallo dhismooyinkii gudaha ka jiri jiray oo shaqayn jiray waxba aan shaqaynaynin marka sababahaasaa dhaqaalo hoos u dhaca dhaqaale keenay marka insha allahu tacaala bidnillahi alkariim ganacsatada iyo dowladdana way ku howlan yihiin sidii ganacsiga iyo shaqooyinka iyo dhaqaalaha hoos u dhacay kor loogu soo qaadi lahaa habeen iyo maalin ayay guluf ugu jiraan sidii loo soo kaabi lahaa arrimahaas insha allah waayahay diinla aad baad umaasan tahay maxamed amiin baan siinaya agaasimaha arrimaha bulshada ama bulshada rayidka ee jubbaland aamin soo dhawow bulshadii rayidka baad ka socotaa sidee u saameysay dhaqaalaha gobolka hoosudhaca ku yimid bulshada rayidka
bismillahi raxmaan raxiim aadan kismaayo waad mahadsan tahay adiga iyo saaxiibaday dood wadaaggan aan ka qaybgelayno wasiir aadan iyo saaxiibka diini oo ka socdo rugta ganacsiga jubbaland iyo warshadaynta haddii aan kusoo dhowaado barnaamijka aniga waxay ila tahay horta si guud adduunka waxaa jiro crisis adduunkan hadda waa iska hal xaafad waxaa ognahay dagaalka ukraine saameyn ku yeeshay adduunka ganacsigii isu socodkii laba waxaa xigay covid kii oo asagana caqabad ku ahaa ganacsiga adduunka si guud siduu wasiirka saaxiibka uu sheegay ayadana waxaa sadexiis anaga gaar noo ahaa jubbooyinka iyo gado daadadkii alinoodii sanadkii tegay dhammaadkiisii dhacay taa markii laga tago bulshada saameyntan waxay ku dhacayso waa bulshadii jubbaland kismaayo waxaanan shaki nooga jirin oo cid walba oran kismaayo ay garanayso markii magaalada ay ka maqnaatay bil ama labo magaaladii in laga dareemayo ganacsigii soo hoos ugu dhacay dadkiio xataa magaaladii cileeyey in qaxootigii dib loogu noqdo marka saameynta sababaha waxa keenayana maaha keliya midaas caalamka ka jirtay elinoda sidoo kale qayb waxaa ka ah dowladii iyo ganacsigii isku milmeen ganacsatadii waxaa jira waxa la dhaha exploitation in ganacsiga dad gaara u xiran yahay waxaa arkaysa hebel skorta u xiran tahay hebel shidaalka u xiran yahay hebel burka u xiran yahay ganacsiga noocaas markuu noqdona waa faa'iide mala dadaya qaara ka faa'iido ganacsina sidiisa waa si guud waxaa la dhahaa wax soo iibsasho iyo sigadid oo ah in macaash laga helo waxaana sameeya shakhsiyaad gaara ganacsato gaara iyo warshadayn warshadahoo kale haddii intaas uusan ahayn oo faa'iida raadis u ahayn waxaan dhihi karnaa samafalu noqonaya sida kuwa aan ahayn ganacsatada hay-adaha caadiga oo kale ah marka aniga waxaan dhihi lahaa anoo gadaal ka sameyn doono waxaa qayb ka ah dhaqaale xumadaas dowladda iyo rugta ganacsiga jubbaland oo dowladda qayb ka mida ku milmay ognahay j c inay tahay laan dowli ah haddana ganacsatada ugu waaweyne magaalada hebel iyo hebel aan dhihi karno macal ganacsigii tagaasidii hadda maraysaa ganacsiga marka raggaas madaxda ah rugta ganacsiga madaxeeda ka ah iyo ganacsatada jubbaland raggaasaa qayb oo exploitationa ka wadaan ganacsatada yararka axoo looma ogolo waxaa ogna hadda kahor waxaa soo baxa mool group nin la dhihi jiray axmed kismaayo qofkii mid badaxa hadduu yimaado oo u dhaho waxaan rabaa afartankii soddon kun oo kiisha sukara nabdoonkiisa bisaa u tagaayo wuxuu leeyahay axmed kismaayo waxaan rabaa soddon kun oo kiisha ninkaan aysiisa anaana ka ah lafuhu kuusoo caddeena wuu siin jiray waxaa ogna rugta ganacsiga rag ka mida inay la dagaaleen oo laba daqiiqa markay fadhiyaan bay dhahan ninkaa dadka laga qabto marka waxaa ka jira exploitation waxaa lamida diyaaradihii jubbaland waxaa ka jira laba deked oo qalalan midna waxay ku taallaa gadow waa baled xaawo midna waa dhobley labadaba midna kuma xirna kismaayo toos waxay ugu xidhan yihiin ganacsiga muqdisho waxa saban waa rugta ganacsiga iyo ragga ganacsatada ee magaalada jooga marka ganacsigii madaxdii ganacsiga dowladdu waa isku milmeen waa tahay aamiin aad baad umaasan tahay waxaan siinayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga warshadaha ee jubbaland aadan xirsi colojoog oo barnaamijka nagala qaybgalaya wasiir eed baa dabcan bulshada rayidkeeda kaga timid aamin waxa uu sheegay in isku milan uu jiro ganacsadii iyo sidoo kale dowladdii taasna ay caqabad ay u horseetay bulshadii ku dhaqneed deegaanada jubbaland taa maxaad kaga jawaabi lahayd
walaal waa mahadsantahay aadan waan u mahad celinayaa agaasimaha civil society-ga runtii annagu nooma muuqato isku milan inuu jiro tahay sababtu ganacsatadu ayagaa iska warqaba waxay leeyihiin rug ganacsi bay leeyihiin oo ayaga u shaqaysa annaguna waxaan ka xigsannaa dhinaca dowladda waxyaabaha hadda uu nagu eedeynayo amiin waxaa ka mid ah in dad gaara ay ganacsiyada u xiran yihiin cid gaar oo ganacsi gaara oo u xiran yahay ma jirto wasaaradda ganacsiga waxay bixisaa shatiga ganacsiga ee qofka lagu ogolaanayo inuu ku ganacsado rugta ganacsigana waxay bixisaa membership oo qofka inuu ganacsada ganacsatada ka mid yahay cid hadda sokor inay rabtaa inay soo degsato noogu timid oo aan niri wuxuu u xiran yahay cali iyo cumar ma jirto walaalkeen waxaan leenahay ciddii tabasho qabtaa in wax laga xiray hanoo keeno annaga ogolaanayna annagaana ka xigsanayna ciddii markaa dowladdaahee isku dayda inay cid wax u xirto mana jirtaba runtii ma jirto cabashadaasna hadda rugta ganacsiga noogama imaanin annaga ganacsatada iyo wasaaradda iyo dowladda waxa u dhexaysa waa rugta rugtuna aad baan u wada shaqaynaa waa isu dhownahay wax haddaba culays ahoo cabasho ahoo brobleemahoo jiro umalayn maayo inay jiraan hadday jirtana de dadku yaysan la aamusin cabashadooda ha soo gudbiyeen oo rugta ha usoo gudbiyeen haddii rugta ay soo gudbin weyda toos wasaaradda ha u yimaadeen annagaa ka dhegaysanayna brobleemka ay qabaan wixii aan ka qaban karnaan annaga ka qabanayna laakiin aniga hadda ilama ma aha inay hadda jiraan dhaliilaha walaalkeena uu noo soo jeedinayo inay jiraan umalayn maayo waxaa kuu soo haray ganacsiga iyo siyaasadda shaqaba isku male annaga ganacsatada waxbaan tarnaae ganacsatada hadda wax gaaroo nooga yimaadaa ma jiraan oo aan ka ahayn adeegaas loo qabanayo iyo canshuurta ay bixinayaan waxaan ahayn oo nooga yimaadaa ma jiraan annaguna waxaan u fududeennaa wixii dowladnimada ay uga baahnaayeen hadday jiraan rugta waynala joogtaa ayadaa caddayn doonta laakiin aniga inay jiraan ilamaha
waxaan siinayaa diinle oo ganacsatada ka socda dhaqaale xumadii gobolka waxaa sabab u habaalleeya isku milanka dowladdii inkastoo iyo ganacsatada inkastoo wasiir ku-xigeenka uu beeniyey arrintaas rugtii ganacsiga adoo ka socda misna ganacsadii ka mid ah marka ma jirtaa eedda aamin uu soo jeediyey ee ah in isku milan dhanka ganacsiga iyo dowladda uu jiro walaal aadan adoo mahadsan arintaas sal i raad ma laha walaalkeen amiin oo sheegay sideedaba waxaa leeyahay xog ogaal waa lagu xaaji galaa arintaas waxaan rabnaa in miiska lasoo saaro oo si oo toosa aga falcelinno dowladda iyo ganacsiga waxaa ka dhexeeyo dowlad iyo ganacsigeedaba way sababto taa wax kala oo isku milana kama dhexeeyo wada shaqaynta dekada iyo eelaboorka iyo danaha canshuuraha ayay iskugu yimaadaan rugta ganacsigana wasaaradda ganacsiga ayaa dowladda ka xigto wasaaraddaasna dowladday ka tirsan tahay rugta ganacsigana ganacsatada ayay matashaa looyarka ganacsatada u dooda waaye wixii cabashada ganacsiga ayay dowladda u gudbisaa waxayna la sii martaa wasaaradda ganacsiga marka waxaan leenaha walaalkeen amiin haddii markab sokora oo haya hanoo keeno rugta ganacsiga salfakeeday bixisaa salfakeedka way siinaysaa membershipka kalena membershipka ee bixiso iyo wasaaradda ganacsigana shatiga lc-ga ee dhiibayso ganacsiga oo dhan cid maana bolosi oo wax ugu xiran yihiin ma jirto magaalada kismaayo waa meel firiya inta keliya oo dekadaha kale annaga aan kaga duwanahna cirifka yani aan ku naalno raascasir raaskayaboni raaskayaboni aa jirnaa masaafada yacni dekadaha kale waa ka kira badannahay xagga maraakiibta iyo xagga doonyaha marka la yidhaahdo marka walaalkeena waxaan leenahay arintaas sal iraad ma laha hadday jirto caddeynteeda la helana hadee annaga ayaa ku eedaysan marka waxaan leenahay waqtigeeda ka jawaabi doonaa haddii
laakiin ganacsatada laftarkooda waxaa leeyahay qayb lixaadle ayay ka qaateen in dhaqaale xumo gobolkan uu ka dhaco oo hadda tusaale ahaan aanay isku xirnayn ganacsigii saddexdan gobol oo kale jubbada hoose jubbada dhexe ilaa gobolka gado oo kale gado oo kale waxay ku xiran tahay muqdisho qayb ka mida jubbada hoose waxay ku xiran tahay magaalada muqdisho sida dhoble oo kale afmadow oo kale muqdisho ka adeegtaan marka taasoo sabab u ah in ganacsadii kismaayo ay u tashteen bulshadii magaalada kismaayo arrimahaas kolley waa arrimo dowladeed qaabka yani waxay soo hoosgelaysaa amniga iyo sukuuradka dowladda federaalka iyo dowladda jubbalandna way ku howlan yihiin marka waxaan leenahay arrimahaas waa arrimo amni wax annaga xaggeenna yani caqabado ka jira ma jirto raashinkii iyo nooc walba oo yahay iyo qalabka dhismihii wax walbo kismaayo maanta idaa ugu raqiisan kiishka shamiitada oo afariyo toban dolar la gedi jira maanta wuxuu kismaayo ka marayaa lix dolar marka waxaan leenahay arrimahaasa loo kuurgalo haddii annaga yani caddeynteeda la helo oo kismaayo yani sababto taaloorka sokorta wuxuu ka marayo bariiska wuxuu ka marayo wax service ganacsiga laga waayo ma jirto dhaqaale xumadana waa dhaqaale xumo soomaaliya oo dhan saamaysay xoogaha xagga shilin la-aanta ee soddonka sano dowlad la-aanta lacagta qalaad ayaa lagu ganacsadaa insha allahu tacaala bidnillahi alkariim dowladdeena jubbaland iyo dowladda dhaxana waxay ku howlan yihiin lacagta shilinka ee soomaaliya laheyd in la soo celiyo waxaasoo dhanna steebalay ku noqon doonaan arrimaha amnigana insha allah dowladda ayaa arintaas ku howlan adaa u bilaatof wasiirkaasina aamin oo kusoo laabanaya wasiir haye waxaan ka tegayey haddii hadda amiin qodobka uu codskaday ee ah isku milanka ganacsiga iyo iyo dowladnimadu waxaad moodaa qorshahaas hadda ma jiro laakiin inuu inuu imaan doono waa saaad ogtihiinba ganacsatadu keligeed waxuu awoodi weyday xilli waxaa jirtay ganacsatadu ayagu ay shaqa bixiyaal ahaayeen ayagu ay kaalintii dowladnimadu ayaga ay buuxin jireen oo dadka adeegyada ay u fidin jireen dowladnima hadda loo gudbay dowladnimadii keligeed iyaduna waxuu awoodi weyday qorshe marka hadda waxaa jiro shir aan kaga qayb galnay baa jiray xamar oo wasaaradda ganacsiga xafiiska ra-iisul wasaaruhu ay iska kaashadeen ooba ku saabsanaaba sidii ganacsatada iyo dowladnimadu ay isugu soo dhowaan lahaayeen maxaa yeelay ganacsatadina gaar keligeed waxuu awoodi weyday dowladnimadiina gaar keligeed waxuu- in markaa inta laisu soo dhowaado iskaashi ganacsi la sameeyo oo waxaan iyadoo ay dowladdu leedahay haddana si priva- eh, bu- public ah ama private ah uu qof ganacsi ah loogu wareejiyo sidaas ee dowladdii percentage iyo maaragtay qofkiina uu shaqo ka helo Eh, marka public waxaa la b b b baa la public private partnership macnaha dowladdii iyo ganacsigii ganacsatadii ayaa waxay wadaagaysaa ganacsigii dowladda kaalinteeday qaadan ganacsatadii privatka ahaydna kaalintooday qaadan halkaa marka waxaa ka soo wada baxaya wax ummaddii dan u wada ah marka walaalkeen qorshaha isku milanka hadda ma jiro laakiin soomaaliya meesha u socota weyba in bulshadii iyo dowladdii ay ganacsiga wadaagaan si horumar ganacsi loo gaaro Mahadsantahay.
aad baad wasiir mahadsantahay ansiyo aamin oo bulshada rayid ka socda bulshadii baad matashaa Eh, inta aad ka war hayso eh, waa sidee nolosha dadka danyarta ah sidee u saameeyey dhaqaale xumada gobolka jirta Een, si biican si biican u saameeyey haddii aan ku noqdo hadalkaygii hore ee eedeynta usoo jeedinaya ganacsatada iyo inay dowladdu isku milantay een, j c c horta reeto dowlad ma ah way ka madax bannaan tahay bulshada reedka hoos timaadaa waxaan ognahay junsa inay tahay dalada guud ee bulshada reedka jubbaland j c c da aragta ee weyn ay shaqaynaysa annagana hoos timaadaa sida wariyaasha madax bannaan aan jaamacadihii ururadii bulshada kuwii haweenkii odayaasha dhammaan waxay is yimaadaan dalada junsa Ee, nin weyn iyo umulisanaysa wax ogyihiin uma sheegaan waxaan ognahay duulimaadka oo kale hadda markaan fiirino jubbaland kismaayo iyo dhobley inkastoo la akiyey markii dambe waa siyaasada qayb markaan ku leeyahay dowladdii markaan ku leeyahay ma aha in wasaaraddii oo kale ma aha nin sargaalo madaxtooye joogo ama jago ciidan hayo ah, wuxuu la shaqeynaya nin ganacsado ahoo di- ha ahaado ganacsiga raashinka ha ahaado ama midka diyaaradaha ha ahaado exploitation u sameynaya wax yar oo sandareero oo asaga u daadaadiyey tigidyo uu siisiyey iyo lacag yar uu siiyey dadka ku dulminaya waxaan ognahay korontada iyo biyaha kismaayo jubbaland soomaaliya meel kaleoo ka mid ah ay saa qaali u tahay ma jiro adduunka kaleeto Een, waxay ka mid tahay dhibka lagu haya waxa wax sameynayana waa ganacsatadii waa oo dhaqaale dhaqaalamada sabab u tahay dadkii noloshii duruuriga ah waxaa laga yaabaa hal doolar dad ka yar maalinkii ku nool inay magaalada joogaan korontadii marka intaasoo kilowaat adduunka ma jirto soomaaliya kama jirto waayahay qodobkaas eh, marka laga soo gudbin kastoo ay ka jawaabeen haddana eh, diinlah ka jawaabi doona haye diinle walaalkay amiin waxaa leeyahay waa mahadsan tahay Een, jubbaland waxaan u malaynaa wax badan inuuna kala soconin amiin jubbaland meeshay ka timid iyo meeshay hadda joogto waa wax alla loogu mahdiyo wax hadda ay joogto iyadoo matooro la shidayo oo korontada wixii la doona la qaadanayo ayaa kombani weyn oo eh, weeska la keenay marka ummadii hadda eh, ilaa baadiyaha ilaa beledka iyo korontadii meel walbo oo jiingad aad ka dhisato korontadii waa diyaar xagga biyaha ya oo qaali zaid adduunka meel kale lagama jirto maya hade wax walbaba isteebalkoodii kusoo noqonayaan lacagta ka qaado jubbaland kismaayo ka qaado kama jiro maamul goboleed Firi, wixii ay ahaan jirtay iyo waxa maanta ee tahay waxa maanta ee tahay iyo waxay ahaan jirtay amiin kama warqabo hal doolar iyo bar iyo laba doolar iyo ayay ka timid hadda 0.6 0.5 0.4 ayay maraysaa biyo la'aanna way ka jirta jubbaland ee sababto tahay biyaha hadda ayaa kombaniyo caafi haadweyne kombaniyo ayaa lacagtooda iyo dhaqaalahooda ku beelay ku shubay sababtoo tahay dh- lacagta ay geliyeen oo kismaayo ay ku maalgeliyeen ilaa hadda ganacsatadaas ma helin mana u soo noqonin balse waxay lacagtaas u hurayeen deegaankooda inay ku horumariyaan dadkooda inay wax ugu qabtaan tabarta yar qaxootiyada aad arkayso oo kenya ka soo noqday kama soo noqon lahayn kismaayo haddii abni iyo biyo aana ka jirin marka waxaan leenahay amiin dib buu aga soo biiray marka baasha si fiican ha ugu kuur galo
waayahay markan waa tahay wasiir ku-xigeenkaan siin doonaa laakiin waxaan markan ku laabanayaa aamin haye dadka danyarta sidee u saamaysay dhaqaal xumada gobolka jirta canshuurihii la qaadayey dadka dib ma loogu celiyaa ogaanta intaa la socoto maya ma jiro tax return waxaan lahaa ma jiro saddex iyo tobanka sano jubbaland ay xorka tahay canshuurta waa la aruuriyaa leh islaanta saacadda yaanyada bannaanka la fadhida lacagaa laga qaadaa maalinka dhowr kun waxaan ognahay si guud jubbaland lacagaha wal bank markii la dhaho xisaab celintoo kaleeto way ku fiican tahay puntlandna number one lambarka labaadna waxaa ku jiro jubbaland iyo dowladda dhexe isku midka ah wasiirkii hore xuseen oo kale shaqo fiican oo qabta tan kale waxaa la mideeyey ganacsigii canshuur qaa- canshuur qaadistii dalkana waa la mideeyey intuu xuseen uu meesha joogay laakiin canshuurtii dib looguma soo celiy dadka waxaa la rabaa lacagihii tikadii eeraboorka iyo maamada qudaarta iyo caanoleyda caanaha gadaysa kan dukaanka iyo maqaaxida yarka shaha gabadha la fadhida lacagta laga qaada in dib loogu soo celiyo dalkii oo canshuurtaas mushaaraadkii ciidankii een, servicekii dadkii u shaqaynayay caafimaad ka shaqaynayay in la siiyo in wadanka lagu horumariyo dhismihii laga qayb qaato Right.
laamiyaal ay noo dhiseen walbank iyo ma aha dowladnimada intaa keliya maaha iyo amniga amniga waa muhiim in la qabto sax laakiin ninkii amniga noo qabanaya askariga ahaa in saddex bilood kadib la siiyo boqol doolar la siiyo ayadoo loo heli kara lacagta canshuurta keliya ku filan Right.
dekeda iyo airboortka wax ka soo xarooday iyo canshuurta magaalada laga aruuriyo aa waxay ku filan tahay jubbaland oo dhan inta hor tahay inta hor tahay in wax loogu qabto marka canshuur celis in dib wax loogu soo celiyo bulshada in laga qaado ma ogiye ma laha Een, dadkeena dowladda iyo hay-adaha ka shaqeeyana waxaa dhihi kartaa wadaniyadiina waa ku yartaa magaalada waa la cileeyey dib waxba looguma soo celiyo danyartiina qaxootiyaday isaga noqdeen haddii mar wax lagu soo celin waaye meeshii dhaqaalo xumo iyo baahi ya Waaya.
loogu dhimanayo waad mahadsan tahay waaya wasiir ku-xigeenkaan siinaya wasiir eh, waad maqlaysaa aamiin oo ka socda bulshada rayidka waxa uu sheegay in canshuurtii bulshada aan dib loogu soo celinin marka taa maxaad uga jawaabi lahayd wallaahi niyo aadanow adoo mahadsan amiin waxaad moodaa eh, xoogaalnimadiisu inay wax badan ka dhiman yihiin ay tahay sababtu haddii uu saaka dafirahayo adeega eh, dowladda u hayso bulshada waxaa weeye dee ma garanayo eh, meesha uu u socdo ma garanayo maxaa yeelay war bulshada uu sheegayaa saakay aniga guriga hadda aan meesha xafiiska hadda aan fadhiyaa hortiisa laami baa laga dhisayaa waxaad maqlaysaan makiinadihii isdabamarahaya iyo jidadka la same waxaad aragtay jidadka la sameeyey waxaad aragtay xafiisyada danaha guud ee la wado waxaad aragtay eh, kaydadka biyaha adeer wal- adeer wal bankigu adeer wal bankigu percentage baa laga yaabaa inuu ku dara ee bulshaday ka yimaadeen waxaan dowladana ku hogaaminaysa jidad baa la dhisay xafiisyadii iyo xarumihii danaha guud baa la dhisay waxaa laga shaqeynaya hadda biyihii baa laga shaqeynaya wasaaradda biyaha ay gacanta ku hayso adeer marka waxa ugu muhiimsan ee bulshada la tari karaa kow waa amniga alxamdulilah amni ay ku shaqaystaan bay haystaan Eh, canshuuraha in la mideeyaana qorshaheedii wasaaradda maaliyadda way wadaayo dee gobolka gadow saad ogeedeenba waa tii uu gacanta eh, dowladda ka maqnaa hadda dib buu ugu soo noqday waxaan rajaynaynaa mar dhow in wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradihii ku shaqada lahaa ay tagaano canshuurihii iyo adeegii bulshada meeshii la gaarsiiyo ayaguna wixii xaqa loogu lahaa lagala soo dowladdu gacanteeda ay soo galaan marka walaalow dowladdan meeshaan ka nimid iyo maanta meeshaan joogno waa meel ilaahay lagu mahadiyo wey marka waxaa la yidhi qofkan eh, qofkan aan mahad celin ilaahayna uma mahad eh, maxaad eh, ha waxaa weeye waa inaa waa inaan u mahad celinaa dowladnimada maanta aan haysano maxaa yeelay meeshaan ka nimid baan ognahay saddex iyo toban sano jubbaland ma jirin maanta dowlad baan haysanaa dowladaha u horeysa eh, haddaysan u horeyna laba ah waxaa weeye eh, horumar baa socda wadooyinka aragti baa socda qorshayaal kismaayo banaankeeda ah oo wadooyin aha jira oo dowladdu aad ay gacanta ku hayso oo ay soo wado waxaasoo dhan waxay fududeynayaan ganacsiga iyo isu socodki marka walaalkay waxaan leeyahay xaqiiqda usoo degaandeg xaqiiqda usoo degaandeg bulshada kismaayo ama bulshada jubbaland dowladnimada wax badan bay ku qabaan nabadgelyadu inay u horeyso kow ganacsatada yaryarka ah hadda tusaale wasaaradda ganacsiga oo kaleeto waxay wadaa qorshe lagu maalgelinaya ganacsatada yaryarka lagu dhiirigelinayo lagu soo gacan qabanayo waxaan bixinaa tababaro waxaan bixinaa eh, talooyin iyo dhiirigelin aan siinayna ga- waxaasoo dhan waa dowladnimadii cidna wax naguma siiso aan ka ahayn canshuurta laga qaado marka walaalka waxaan leeyahay xaqiiqda u soo noqo ee, bulshada lafteedana in mikrofoonka adeer maanta aad la dhexgashaa fiicnaan lahayd bulshada inaad mikrafoonka la dhexgasho war dowladda maxaad in ka soo gaar inaad tiraahdo nabadgelyaa ka soo gaarta
canshuurtan qaali ahayn oo waxa ay mudan yihiin laga qaadaa ka soo baxda marka dadkani waa dad horey u socda wey Eh, waa tahay wasiir aad baad umahadsan tahay een, ah, sida wanaagsan ee aad noogu faahfaahisay weli barnaamijka eh, faaqiidaha toddobaadka ee v o a ayaad nagala socotaan oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose markan diinle ayaan siinayaa oo ka mid a ganacsatada magaalada kismaayo sidee eh, dhaqaalahan gobolka ee dhulka yaala iyo ganacsigan eh, dadka qaarkii ay ku eedeynayaan inaad dowladda ku milanteen eh, xal loogu heli karaa bismi illahi raxmaan raxiim Eh, wasiirka iyo aadan iyo maxamed amiin waa mahadsantihiin waxaan leenahay annaga ganacsatada eh, rugta ganacsiga ee jubbaland iyo warshadaha haddaan nahay baaq ayaa u diraynaa maalgashayaasha caalamiga ganacsatada cid walba oo kismaayo maalgashanayso weelkaamaa leena gacmo furan ku soo dhowaada dowladda diyaarinii tahay rugta ganacsiga diyaarinii tahay cidda eedeen iyo dhaliil iska wadana waa waa la arki doonaa marka waxaan waa wax guud oo dalka soomaaliya oo dhan ka dhacay Eh, insha allahu tacaala qorshooyinkaasna dowladda dhaxa iyo maamul goboleedyada kulli way ku howlan yihiin marka ka ganacsato ahaan annaga waxaa diyaar u nahay habeen iyo maalin usoo jeednaa maalgashayaasha caalamiga ee ganacsatada in jubbaland aan ku soo dhoweyno gacmaha lees qabsado dadkii yacni wax soo saarka oo xoogsatada muruqmaalka ahaa sida hadda qaxootiyada kale ay ku jiraan dadka xoolo dhaqatada qaxootiye ku jiraan dadka beeraha fali jiray kulli qaxootiye ku jiraan dadkaas waa in dib beerahoodii loogu celiyaa dadka xoolo dhaqatada waa xoolahooda in dib loogu yagleelaa xoolaha loogu celiyaa dadka kalluumaysiga waa agabkoodii iyo waxoodii in loo hagaajiyaa ay dib ugu noqdaan dhismooyinkii iyo warshadihii iyo mashruucyadii kolley dowladdana way qorshaynaysaa annagana waa qorshaynaynaa insha allahu tacaala biidnillahi alkariim waxaan rajaynaynaa dadkeenna in waxaasoo dhan dib ay usoo noqdaan dekedda aad arkayso iyo magaalada markay shaqaynayaan oo si wanaagsan ay u shaqaynayaan bulsho aad u tiro badan bulsho aad u tiro badan ayaa dhaqaalo ka helayso oo daily food ka helayso maalintii wixii ay soo xamaashaan maalintii wixii ay soo xamaashaan oo duudkooda ay ku soo xamaashaan magaalada ayay ku soo celiyaan ganacsigana wuu ku kobcayaa iyagana way ku noolaanayaan marka waxaan leenahay reer jubbaland dunida dacladeeda iyo daafaheeda wixii joogo jubbaland ha iskugu yimaadaan jubbaland waa nabadgelyo ha maalgashtaan ganacsatadana gacmo furan inaygu soo laakiin dhaweyn ganacsatadu eh, waxaa dala tilmaamaya in goobo badan oo ganacsi ay xirmeen dhaqaalaha oo hoos u dhacay awgeed marka taa ganacsatadu mala socota ha saameen dhaqaalo waxaa ku imaan kartaa ganacsatada waa interestay raadinayaan maadaama yacni sababtoo taa ganacsigii kala soco waayey oo covid 19 iyo aliina iyo waxyaabo badan ay isku xigsadeen Eh, ganacsiga meelo badan meeshii baranjiyadii iyo xarumahoodii way ka furan yihiin laakiin meelo kale oo kala duwan ayay u ganacsi tageen eena ka soo shaqaysanayaan ganacsigooda kismaayana kamana tegin mana layicin way la socdaan marka insha allah waxaan leenahay ganacsiga mar waliba waa yani barfadoon waay oo wuxuu raadinayaa faa'iidoo raadinaya meesha khasaare ka timaado waxaa laga yaabaa in ganacsatada annaga laasin reer jubbaland aan nahay waa u dhabar adeegaynaa wax walba oo yimaada faa'iida iyo khasaaraba ee ninka ganacsiga uu ku talagalaa marka waxaan leenahay bulshada rayidka ee, ha u kuurgasho arrimaha ee ka jawaabayso mise ee ka hadlayso waxaan leenahay annaga ganacsiga wax alla wixii ka jiro oo dhaliila in aan ka jawaabno waa soo dhoweynaynaa hadaa wabilahi towfiiq Waayahay. aamiin aan kusoo dhaweynayaa Een, waxaad sheegtay in dad ay magaalada ka baxeen ganacsiyo badan la xiray sidoo kale waxaad tilmaamtay in een, dhaqaale xumada ay aad u saamaysay dadka ee, danta yar ee ku nool magaalada oo badankood ay qaxooti noqdeen Een, ah, dhammaan arrimahaas isu tego oo aad eh, dadku ay wada og yihiin in ay bulshadu saameyn ku hayaan sidee marka eh, dadka soomaaliyeed uga bixi karaan eh, dhaqaale xumadan gobolka jirta Een, dhaqaale xumada waxaa looga bixi karaa ganacsatada oo u naxariisata bulshadeedii iyo shacabkeeda danta yar Een, tusaale hadda diyaaradaha markaan ku erga oo kusoo celinaa mar walba lacagta reedka diyaaradda lagu raaca halkani dhowle ama halkani xamar meel la mida ma jirto Een, doolow iyo muqdisho ka raqiisan waxaa ka raqiisan mararka qaar een, muqdisho iyo hargeysa amin boosaaso lacagaha lagu tagaayo Een, dadka ganacsatada ah tan kale money circulationkii male ganacsiga waxaa la rabaa lacagtii iyo wareegii in la arko magaalada laga dareemo dhaqdhaqaaqeeda lagama dareemayo ma garanayno lacagta meesha aado marka waxaan dhihi lahaa dadka ganacsatada ah annaga maaha inaan wax dhaliilana keli maaha shaqadeena waxaa waaye wixii qaldan inaan toosha ku ifino si loo saxo dowladdu waa dowladdeennii ganacsadana waa ganacsadeennii ma nabcin laakiin dadka sida gaarka ah isku dayaya inay noqdaan dhiigmiirato korontadii biyihii diyaaradii lacagtii tigidka diyaaradaha nolosha caadiga dadku qaaliynaya inay ilaahay oga baqaan dadka masaakiinta ah dhibka soo gaarayo ummadoodana ay u naxariisaan kan ganacsadaha uu dib isugu noqdo biyaha adduunka waxaa lagule qof biyaha hadda u diida naaraa lagu galaa ma garat aniga hadda bisha hadda dhammaatay soddon dollar waxaan bixiyey biyo iyo koronto ah reer halkan ii degan laba reer oo magaalada ka baxsan ii deganna markii la isku daro xataa lacagta haaf labaatan dollar ma bixiyo marka waxaan dhihi lahaa halooga jagada iyo xilka lahaay haddaad ganacsi tahay iyo haddaad dowlad tahay ilaahay ha looga boqo bulshada ha loo naxariisto korontada biyaha reedkooda hala dhigo iyo diyaaradda lacagta wadanka ka soo xarata canshuurta ana dib ha loogu celiyo wareegga lacagta iyo dhaqaalahan hala arko mana circulationka halaga arko tusaale hadda intaa soo socotay magaalada agan iyo halka intaan soo soconay ma- waddada cidlo waa dad jooga ma laha marka yaa la xukumaya dadku magaa- ifatuyo ifatiriya aadeen waka marka ummadda ha loo naxariisto aad baad umaasan tahay gabagabadaan kusii siqeynaa ee lacagta doolarka inta badan isticmaalnaa ee wasiir ee, inta badan waxaad moodaa dadka soomaaliyeed lacagtii soomaaligeed meesha ka baxda marka ma la isdhihi karaa lacagta doolarka ah oo dadka soomaalida oo aad u isticmaalaan sabab bay u noqon kartaa in ee, dhaqaalihii gobolka uu hoos u dhaco Eh, bismillah aniga waa suuragal eh, dalku dee lacag buu lahaa lacagtiisiina meesha way ka baxday waana kaalin ay leedahay dowladda dhexe ee federaalka inay lacagihii dib dalka ugu soo celiso Eh, siday u kobci lahaayeenna ay ay ka shaqayso marka in lacagahaas dib loo helaa oo ganacsatadii iyo soomaalidiiba ay isticmaalaan lacagaha ayagu ay leeyihiin waa kaalin meesha ka maqan ee u baahan in- in la si wada jir ah in looga wada shaqeeyo marka waa rajaynaynaa in insha allahu mar dhow la heli doono eh, maadaama deen cafintii hadda ay dhacday in dalka dib uu lacagtiisa u heli doono waan rajaynaynaa adan waayahay aamin doolarka sabab ma u tahay dhaqaale xumada gobolka jirta Ah, doolarkan weligii soomaaliya ani intaan lacagtan xafishka waa arkaa laakiin lacag hawo oo efcl dhaan isticmaalnaa iyo ayadoo kaashaba waa si guud soomaaliya dhan doolarkaasa laga isticmaalaa dhowleyna lamid maaha balaxwana lamid maaha muqdishona lamid maaha marka een, doolarka marka saameyn ma ku leeyahay saam- sicir bararka adduunka markuu kaca haa iyo dagaalada adduunka ka jiro waxaan ogahay in ukraine haddana uu jiro bariga dhex waxa ka jiraan way saamaynaysaa Waayahay.
laakiin inta yar ee wax dhaqdhaqaaqayaan muhiimadda waxaa waaye in dhaqdhaqaaqaas laga dareemo magaalada diin lahaye Cunsurtan diin lagu een, leeyahay.
misleedahay diin lahaye ee ganacsadii baad ka mid tahay doolarkan sabab mu noqon karaa ee, culayskan dhaqaale ee gobolka jira haa sabab buu u noqon karaa lacag qalaad baa isticmaalnaa lacagtii dalka oo lahaa burbur- burburkii raacday marka way sii dabar go'day marka maadaama janji ana lacag dalkeena oona hadda haysanin dowladda dhaxaa waxay ku mashquulsantahay iyo dowlad goboleedyada in lacag dalkan loo keeno dal walba lacagtiisa ayuu ku ganacsadaa kuna shaqaystaa lacagta qalaad caalamka unbaa loo isticmaalaa markii eh, dalka gudihiisa la yimaado waa in lacagteenna la helaa oo lagu ganacsadaa marka sabab way u noqon kartaa weli waxaan leenahay kaalinta koowaad ay ka mid tahay in lacag la'aanta nagu dhacday sicir bararkan iyo dhibaatadan oo noo horseedo sidaasaan leeyahay hada wabilahi towfiiq waayahay gabagabada barnaamijka ee, faaqidaad toddobaadka ee v o a ayaa la soo gaaray ee, dhegeystayaal oo toddobaadkan idin kaga imaanaya magaalada kismaayo waxaan toddobaadkan ee, diiradda ku saaranay barnaamijka ee, dhibaatooyinka ama dhaqaale xumada gobolka jirta oo maalinba maalinta ka dambeysa een, aad u sii adkaanaysa oo bulshadu ay si weyn ee, u saameysay Een, min hal su-aal ayaan dhammaantiin idin weydiinaya martida barnaamijka kala qaybgalaysa oo wasiir ku-xigeenka iyo sidoo kale ee, colijoog iyo wasiir ee, ayraahde een, diinle oo ka socda rugta ganacsiga iyo warshadaha jubbaland iyo aamin oo bulshada rayid ka socda ayaa barnaamijka kala qaybgalaya Een, gebagabadii aamin ee, xalka muxuu ku jiraa sidee dhaqaalihii gobolka hor loogu soo qaadi karaa
Een, waxaan sa- waxaan soo jeedin lahaa aniga een, guddi ka kooban wasaaradda ganacsiga rugta ganacsiga dowladdii iyo bulshada in laisu yimaado arrintan la adres gareeyo foramyo loo sameeyo ilaa saddex biri soconaa kaleeto ma aha wax la dhayalsan kara ma aha in magaalada indhaha isku qabsato Een, ummadda loo naxo een, Waay, diin lahaye xalka muxuu ku jiraa sidee dhaqaalaha gobolka hor loogu soo qaadi karaa halka wuxuu ku jiraa kolley bulsho markay tashato ayay horumar gaartaa in la wada tashto waa ra'yi wanaagsan oo walaalkay amiin warka uu yiray waa soo dhowaynayaa mar waliba oo la wada tashto oo shacabka iyo dowladda iyo bulshada iyo ganacsatada ay iskaashtaan waxaa ka soo baxaaya wax muhiima oo loo aayo marka waxaa leeyahay tashiga wax wanaagsan waay marka bulsho walboo meel joogto markay wada tashato horumar bay gaartaa marka in la tashto waa soo aad dhaweynaya umaqsan tahay haye een, wasiir soo dhowow gebagabadii maxaad ku talan lahayd si een, isbeddel loogu sameeyo dhaqaalaha deegaanada jubbaland oo aad ee, maalmihii dambe dhulka u galay waxaan ku talin lahaa bulshada aan usoo jeedin lahaa in maaragtay eh, wixii dadka reer jubbaland ay caanka ku ahaayeen ee wax soo saarka ahaa ee xoolo dhaqatada ahaa ee kalluumaysiga ahaa inay dadka dib ugu laabtaan bir- eh, biyo sacbadada looga dhargaa inay dadka wax soo saartaan inay dadka isku tashadaan ganacsataduna canshuurta ay bixiso dowladduna ay dib canshuurtii dadka ay ugu celiso intaasaan dowladda iyo shacabkaba aan ugu ugu- aan aan usoo jeedin lahaa Eh, baryo waxba laguma noqonayo dadka inagi maanta waxay noqdeen ayagoo ilaahay waxaa aragtay uu siiyey ayay waxay rabaan inay gacmaha horsadaan gacma horsi sicir barar iyo rafaad iyo abaar iyo dhibaato waxaan ahayn ma soo kordhiyaan marka dadku waxaan leeyahay isku tashadeen dalagii ha ku laabteen xoolihoodii ha dhaqdeen badda ha galeen oo ha kalluumaysteen canshuurtana ha bixiyeen ganacsatada dowladduna waxaan jeenayaa inay dib ugu celin doonto canshuurahaas iyo wixii ay xaqa ugu lahayd bulshadu inay dowladduna ku celin doonto rajeynaya intaasaan soo jeedinaya aad baad mahadsan tahay waayahay aad baa dhammaantiin u mahadsan tihiin ee, gunta iyo gabagabada barnaamijka ee faaqida toddobaadka ee v o a ayaa dhegeystayaal la soo gaaray barnaamijka anigoo aadan maxamed salaad ayaa idinla socodsiinaya waxaa igala qaybgalaya toddobaadkan oo marti inoo ahaa diilne maxamed sheekh nuur oo ka mid a rugta ganacsiga iyo warshadaha jubbaland iyo sidoo kale maxamed amiin maxamuud oo ah agaasimaha bulshada rayidka ee jubbaland iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee maamulka jubbaland aadan xirsi colojoog anigoo aadan kismaayin waa idinla socodsiinaya toddobaadkan barnaamijka waxaan diiradda ku saaranay dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha ee gobolka jira iyo saamaynta bulshada uu ku yeeshay tan iyo jimcaha dambe inta aynu dib u kulmi doonno barnaamij mid kale la mid a nabadgelyo